aan ku bilownee waxaa magaalada muqdisho toddobaadkan lagu soo gebagabeeyey shirkii labada maalin u socday madaxda soomaaliya ee hadda xilka haysa iyo madaxdii dalka horey xilal uga soo qabatay shirkan oo gogashiisa lahaa madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa waxaa lagu lafaguray qodobo ay ka mid yihiin dhammaystirka dastuurka nooca doorashada dalka nidaamka xisbiyada badan midaynta mudaxileedka hay-adaha federaalka kuwa dowlad goboleedyada iyo qodobo kale waxaa kulanka ka qayb galay madaxdii hore ee dalka oo ay ka mid ahaayeen madaxweyne hore shariif sheekh axmed ra-iisul wasaarayaashii hore cumar cabdirashiid cali sharmaarke cabdiweli maxamed cali gaas xasan cali kheyre maxamed xuseen rooble cali maxamed geedi ridwaan xirsi maxamed oo soo noqday ra-iisul wasaare ku-xigeen iyo guddoomiyaashii hore ee baarlamaanka maxamed cismaan jawaari maxamed mursal sheekh cabdiraxmaan iyo shariif xasan sheekh aadan iyo sidoo kale siyaasiyiin ay ka mid yihiin cabdinuur sheekh maxamed xuseen cabdi xalane iyo xildhibaan cabdulqaadir cusoble shirka ayaa maalintii labaad waxaa ku biiray ra-iisul wasaaraha hadda xilka haya xamse cabdi barre iyo guddoomiyaasha labada aqal ee baarlamaanka soomaaliya sheekh aadan maxamed nuur madoobe iyo cabdi xaashi cabdulaahi qodobada kulanka looga hadlay iyo muhiimadiisa ayaa waxaa saxaafadda u faahfaahiyey afhayeenka xukuumadda soomaaliya farxaan maxamed jimcaale
qodobadii looga hadlay shirka waxay u badnaayeen arrimaha masiiriga ee dalka gaar ahaan heshiisyadii ay gaareen golaha wadatashiga qaranka waxaana ka mid ahaa qodobadii talooyinka laga dhiibtay heshiiska hanaanka doorashooyinka qodobadiisa oo kale ah kow nooca doorashada dalka labo nidaamka madaxtinimada dalka saddex nidaamka xisbiyada badan afar guddiga doorashada qaranka shan midaynta muddaxileedka hay-adaha federaalka iyo kuwa dowlad goboleedyada iyo ugu dambeyn lambar lix habraaca dhammaystirka diweegista dastuurka haddaba waxaa labadii maalmood ee kulankan uu socday aada loo lafaguray qodobadaasi oo siyaasiyiintu ay soo jeediyaan runtii aaraa kala duwan oo u baahan in la tixgeliyo inta ay wadatashiyadu ay socdaan kulanku marka waxa uu bogaadiyey madaxda dowladda federaalk ee soomaaliya dadaalada dalka looga ciribtiraya khawaarijta iyo weliba guulaha waaweyn ee laga gaaray iyadoo lagu baaqay in loo midoobo la dagaalanka argagixisada nooc walba oo ay tahay sidoo kale kulanku waxa uu bogaadiyey dadaalada dowladda ee deyn cafinta iyo dhammaystirka hanaanka dowlad dhiska soomaaliya iyo mas-uuliyadda in ciidamada qaranka ee soomaaliya ay la wareegaan amniga kulanku waxa uu bogaadiyey doodaha u adeegaya dhammaystirka dowlad dhiska soomaaliya ee soo socday wuxuuna sidoo kale dareen ka muujiyey kamaqnaanshaha puntland ee wadatashiga arrimaha masiiriga ah waxaana lagu baaqay in ay muhiim tahay ka qaybgalkeeda kulanka oo ku soo dhammaaday jawi aada u wanaagsan galabta ma ahan kii ugu dambeeyey waxaa jiri doona kulamo iyo wadatashiyo kale oo kala duwan oo laga yeelan doono arrimaha masiiriga ee dalkeenna soomaaliya haddaba shirkaasi muxuu uga dhigan yahay geediga dowlad dhiska soomaaliya ayaan weydiiyey maxamed xaadir nuur oo ka faalooda arrimaha siyaasadda ee soomaaliya sabakado wuxuu bismillah sabakado waxa ay ugu dhigan tahay shirkii muqdisho lagu qabtay siyaasiyiintii hore iyo siyaasiyiinta haddaba dalka hogaamiso arrin weyn oo soomaalida bilow ku ah waaye dabcan waxayna muujinaysaa rajo ka duwan wixii horey u dhici jiray dabcan dadkani waxaan hore u arki jirnay in siyaasiyiinta xilalkii hore soo qabtay iyo kuwa markaa xilalka haya inay maaragtay aada isku jiijiidaan oo maaragtay maaragtay meelo adag kala istaagaan laakiin hadda waxaa malaysaa inay isfahamkooda iyo in wixii lawada tashanayo wada jeesteen wada jeesteen
waa gartay marka maxaa ku dhaliya ayaad is leedahay madaxweynaha soomaaliya inuu shirkan la yeesho madaxdii hore iyo siyaasiyiinta
dabcan dee madaxweynaha soomaaliya shan sano oo wadanka banaanka ka taagnaa shan sano ku dhawaadna wadanka uu xukumayay marka wuxuu arkay yani sida ay soomaalida ku dhaqaaq karto dowladnimada lagu dhisi karo iyo iskaashiga micnaha ay ugu fadhiday dalka soomaaliyeed marka taas waxay keentay in madaxweynaha uu ka faaidaysto fursaddaas shirkan uu agaasimay dabcan waana lasoo wada dhaweeyey arrin wanaagsan oo dadka soomaaliyeed ee wada reeqeen way noqotay
xaadir marka kulankan waa markii ugu horreysay noociisa uu madaxweynaha soomaaliya qabto marka ayna isugu yimaadaan madaxweyne hore ra-iisul wasaareyaal hore guddoomiyaashii baarlamaanka ra-iisul wasaare ku-xigeen iyo weliba siyaasiyiin marka maxaa laga baran karaa ayaad isleedahay kulankaas waxaa laga baran karaa soomaalidu inay wixii horay loo soo maray laga gudbi karo in yani cidda markaa wadanka xukumayso iyo kuwa wadanka soo xukumada ay yihiin dalley danaha soomaaliya muhiim ay tahay inay ka wada hadlaan marka waa waxyaalo badan oo waxaa laga baran karaa kaleeto in maaragtay liskaashiga ka dhexeeya siyaasiyiinta soomaaliyeed ama xil haya ama aysu xil haynin iyo dhammaan ummadda soomaaliyeed in wax walbeeto oo soomaaliya loo go-aaminaya in laga wada tusan karo oo geedigaas maaragtay ku dhisan dowladuniska wadaxaajood lagu wajihi karo
kulankaas marka muxuu kusoo kordhin karaa ama haddii aan si kale u dhigo siyaasiyiin hore haddii uu madaxweynaha shir la qaato maxay kusoo kordhin karaan hanaanka dowladnimo ee dalka
waxay kusoo kordhin karaan dabcan haddii shalay aaminsanaayeen raggii hore waddanka hore usoo xukumay inaan maaragtay talada dalka laga qaygelin inaysan wax go-aano ku lahayn meeshaastaa way ka saaraysaa oo waxay ogaanayaan inay maaragtay weli ay yihiin dad laga talagelinayo siyaasadda soomaaliya waxayna kusoo kusoo kordhinaysaa marka in awooddii ay wax ku diidi lahaayeen ama wax ku burburin lahaayeen ay wax ku dhisaan dalka iyo dadkan ay ugu heliyaan oo dowladnimadana soomaaliya ay tarku saaraan kaasi waxa uu ahaa maxamed xaadir nuur oo ka faalooda arrimaha siyaasadda ee soomaaliya oo qadka telefoonka iigu warramayey dhegaystayaal barnaamijkeenna dhacdooyinka toddobaadka waa nagayntaa waxaa idinla socodsiinaya anigoo samakaaba tan iyo kulanti dambe nabadgelyo